maasha allah aad baan kaaga mahad celinaya walaalkay cabdulqaadir iyo v o a aad baan uga mahad celinaya maasha allah kulan aad iyo aad fiican buu ahaa runtii waa kulankii labaad sanadkii lasoo dhaafay oo ugu horreysay markuu madaxweyne president biden uu qabtay kulankan oo ciid alfitriya oo lagu dabaaldegayo muslimiinta iyo runtii saamaynta ay ku leeyihiin dalka maraykan maasha allah dad badan baa joogay oo la casumay oo siyaasiyaal u badnaayeen iyo dad badan kala duwan oo organizations iyo nonprofit ka socday waxaa joogtay xildhibaana ilhaan cumar congresswoman rashida talib oo kasoo gashay michigan iyo andre carson oo isagana congressman ah oo isagana kasoo gala indiana waa saddexda xildhibaan bes oo muslim ah oo fadhiyay heerka federaalka iyagaa joogay iyo xildhibaano kala duwan iyo city councilka waa badnaayeen in dadka kala joogay marka maxay tahay ujeeddada ama muhiimadda ugu weyn ee kulankan loo qabtay ee idinka aad ka qayb gasheen
muhiimku wuxuu ahaa runtii madaxweynuhu inuu u muujiyo diimaha kale inaan la midnahay anagu diimaha kale dhanba way ka muuqdaan dalka maraykan white houseka way ka muuqdaan kulamaa loogu qabtaa lagu dabaaldegaya diintooda iyo sharafta ay ku leeyihiin iyo dalkan saamaynta ay ku leeyihiin marka anagu hadeer anagana dee inaan sharafta ku lahana waa muhim marka simbly madaxweyne wuu hadlay dhowr hadal buu yidhi oo mahadcelin ah saamaynta iyo muslimiinta ku leeyihin dalka maraykan in dalkan dal uu yahay lagu faano qofka diintiisa iyo sharaftiisa waa gartay marka maxaa madaxweyne biden uu idinku yiri marka muxuu idin sheegay fariin ceynkee ah ayuuna idin soo gudbiyey runtii fariinta uu gudbiyey wuxuu ahaa runtii inuu assembly ku faraxsan yahay runtii aad iyo aad muslimiinta inay dalka ka mid yihiin dalkan inay muslimiinta aad iyo aad qiimo ugu fadhiyaan dalka maraykan in dalkaana dal uu yahay qiimeeya you know waxa la dhaho religious freedom mise diinta qofka qofka diintiisa inuu ku faani karo sharafna uu tahay intaas buu ka hadlay wuxuuna ka hadlay ramadaanka iyo runtii muhiimka uu leeyahay qofku inuu sooman yahay diiniyan wuxuu yahay runtii wax dhowr wax u taataabtay oo mahadcelin u ah runtii muslimiinta wuxuu ka hadlay ooso waxyaalayaasha u qabtay muslimiinta inay muslimiinta u dagaalamay cunsurinimada dalka maraykan lagu hayo muslimiinta inuu ka hadlay sharciyo badan inuu ka keenay dhowr qodob kalena uu taabtay oo runtii mahadcelin ahayd u badnayd adinka haddii aad tihiin xildhibaanada laga soo doorto ohio ama kuwa ka kala yimid gobollada kale muxuu idinkaga dhignaa kulankan aad la yeelateen madaxweyne biden maamuuska ciidulfitriga runtii aad iyo aad bu u qiimo badnaa anigoo reer ohio ka socna aniga iyo xildhibaan munir cabdullaahi labadanaba waa joognay dhowr kalena way joogeen soomaali oo elected officials ahaa you know jamaal cusmaan oo ka socda minneapolis city council nafisa fai oo ka socota oregon county commissioner mayor deeqadala oo iyadana ka socota maine marka intanaas baan baan soomaalida ahayn dhowr kale soomaalina way joogeen ngo ka socday marka haddii aad tihiin soomaalida laga doortay gobollo maraykanka golayaashooda ku jira ee ka qayb galay kulankaasi maxaa idinkaga baxay ama aad kala laabanaysaan kulanka aad la yeelateen madaxweynaha maraykanka runtii waxaan kala kulanay runtii kala laabanaynaa runtii waxa waa inaan horta xiriir la leenahay hadeer you know white houseka muhiimka waxa waxaan waa socdaal xafladda waa iska kulan basle maasha allah farxad bay noo tahay runtii inaad diinteena ku faano ciidulfitriga laakiin runtii waa xiriir noo bilaabanaya insha allah baan rajaynaynaa runtii inaan xiriirkaas markastana aan la socono xaaladaha muslimiinta ku saabsan aan lagu casumo aan ka muuqano xaaladaha muslimiinta marka waa xiriir haddeer furmaday marka runtii taasna dee waa waa sharaf runtii soomaalida iyo muslimiinta ay leeyihiin runtii dadaalka ay halganka uga soo mareen inay dadkan codeeyaan inay dadkan u dagaalamaan runtii waa wax aad iyo aad farxad u leh sidaan la soconno ohio soomaalida ku nool ma lahayn wax matalaad ah oo ugu jira golayaasha sharci dejinta ee gobolka marka tan iyo intii aad ka mid noqotay maxaa kusoo kordhiseen oo soomaalida la dhihi karaa way ka faa'iideen ama faa'iide ayay u tahay inaad ku jirtid golaha ohio ee sharci dejinta aad iyo aad maasha alla waa su-aal aad iyo aad u fiican runtii muddadan yarta haddeer afadnay afartan bilood wax badan baa runtii soo siyaaday maasha allah farxad waxaa noo hortay inaan runtii kulan qabanay oo afaro aan ku qabanay state houseka oo weligeed wax lagu qabta ahayn oo markii u horreysay runtii aan ku qabano farxad waxaa noo ooso markii u horreysay in runtii aan haddeer ka shaqaynin xooggana saarin runtii inaan dhaqaale u raadino ngo-yada iyo organizationada bulshada u adeega columbus ohio weli muslimiinta ah iyo soomaalida ah kaasna runtii xooggaa saarinaa xoog waxaan saarinaa runtii inaan ooso ka hadalno ganacsatada ganacsatada soomaalida ah oo columbus ohio jooga iyo muslimiinta ah runtii si guud runtii inaan u dadaalno aan u shaqayno aan dhaqaale u raadino raadino support iyo grants u raadino marka waxaasoo dhanba runtii waxyaalayaal oo yani muddo yar sinsa aan fadhinay waxyaalayasha dhanba hankeennu ku jiraa runtii inaan qabanno